sabuurada iyo cutubka boqol iyo lixaad rabbiga ammaana rabbiga ku mahadnaqa waayo isagu waa wanaagsan yahay oo naxariistiisuna weligeedba way waarta yaa sheegi kara rabbiga falimihiisa waaweyn amase yaa muujin karaa ammaantiisa oo dhan waxaa barakadaysan kuwa xukunka dhowra oo xaqnimadaa ka shaqeeya wakhti kastaba rabbi ou igu soo xasuuso naxariistaad dadkaaga u qabto oo igu soo booqo badbaadintaada inaan arko kuwaaga aad dooratay barwaaqadooda oo aan ku reereeyo farxadda quruuntaada iyo inaan la faano dadka dhaxalkaaga waxaannu la dembaabnay awowayaashayo xumaanna waannu samaynay oo si sharac ayaannu wax u samaynay awowayaashayo ma ay garan yaababkiia dalka masar ku samaysay oo ma ay xasuusan badnaantii naxariistaada laakiinse way ku agcaasiyoobeen badda taas oo ah badda cas habase yeeshee wuxuu iyagii u badbaadiyey magiciisa daraaddiis inuu xooggiisa weyn ka dhigo mid la yaqaan oo weliba badda cas ayuu canaantay kolkaasay engegtay sidaas daraaddeed wuxuu iyagii ku korkacay moolka dhexdiisii sidii iyagoo maraya cidlada dhexdeeda oo wuxuu iyagii ka badbaadiyey kii iyaga nabca gacantiisii oo wuxuu ka furtay gacantii cadowga biyihiina waxay qariyeen cadaawayaashoodii xataa mid qudhahu kama hadhin markaasay rumaysteen erayadiisii oo ammaantiisay ku gabyeen haddiiba way loobeen shuqulladiisii oo taladiisiina ma ay sugin laakiinse aad bay wax u damacsanaayeen intay cidladii dhex joogeen oo ilaahna way ku jirrabeen labadegaanka dhexdiisa oo isna wuxuu siiyey wixii ay weydiisteen laakiinse wuxuu naftoodii u soo diray caatow oo weliba waxay xeerada dhexdeedii kaga hinaaseen muuse iyo haaruun oo ah rabbiga kiisii quduuska oo dhulkiina waa kala furmay oo wuxuu liqay daataan oo weliba wuxuu qariyey abiraam guutadiisii oo guutadoodiina dabbaa ka dhex shidmay ololkiina wuxuu wada gubay kuwii shar lahaa waxay samaysteen weel markii ay hore joogeen oo waxay caabudeen saanam la shubay oo sidaasay ammaantoodii ugu beddeleen dibi caws daaqa ekaantiis waxay loobeen ilaahii badbaadiyahooda ahaa oo waxyaalo waaweyn ku sameeyey dalkii masar shuqullo yaa badanna ku sameeyey dalkii xaam waxyaalo cabsi badanna ku sameeyey badda cas agteeda sidaa daraaddeed isagu wuxuu yidhi waan baabi'inayaa laakiinse muuse oo ah kii uu doortay ayaa hortiisa oo istaagay xidhilaantii u dhaxaysay inuu ilaah caadhadiisa ka leexiyo aawadeed si aanu iyaga u baabi'in waxay quudhsadeen dalkii wacnaa mana ay rumaysan eraygiisii laakiinse teendhooyinkooday ku dhex gunuunaceen mana ay dhegaysan codkii rabbiga sidaas daraaddeed gacantiisuu kor ugu taagay iyaga oo wuxuu ku dhaartay inuu iyaga ceedladii ku afgemminayo iyo inuu farcankooda ku afgembiyo quruumaha dhexdooda oo uu iyaga koo kala firdhiyo dalalka oo weliba waxay isku dareen bacal ficoon oo waxay cuneen allabarigii kuwii dhintay sidaasay isaga shuqulladoodii ugaga xanaajiyeen markaasay bilaayadu ka dhex dillaacday markaasaa waxaa istaagay finexaas oo wuxuu ku soo dejiyey xukun oo sidaasaa bilaayada lagu joojiyey oo taas waxaa isagii loogu tiriyey xaqnimo oo sii waaraysa qarni kasta iyo weligeedba oo weliba waxay isagii kaga cadhaysiiyeen biyihii mariibaha agtooda sidaas daraaddeed dhib baa ku dhacday muuse iyaga aawadood maxaa yeelay iyagu waxay ku caasiyoobeen ruuxiisii kolkaasuu fiira la'aan u hadlay dadyowgiina uma ay baabi'in sidii rabbigu ugu amray iyaga laakiinse iyagu waxay ku dhex qasmeen quruumihii shuqulladoodiina way barteen oo waxay u adeegeen sanamyadoodii kuwaasoo iyaga dabin u noqday haa oo waxay wiilashoodii iyo gabdhahoodii allabari ahaan ugu qaleen jinniyo oo waxay daadiyeen dhiig aan eed lahayn kaas oo ah dhiiggii wiilashooda iyo kii gabdhahooda oo ay allabari ahaan ugu qaleen sanamyadii reer kancaan oo dalkiina wuxuu ku nijaasoobay dhiig haddaba sidaasay shuqulladoodii ugu nijaasoobeen oo falimahoodii ayay ku caasiyoobeen sidii dhillo oo kale sidaas daraaddeed ayaa rabbigu dadkiisii aad ugu cadhooday oo isna wuxuu karahay dadkii dhaxalkiisii ahaa oo wuxuu iyaga u gacan geliyey quruumaha oo kuwii iyaga nibcaa ayaa u teliyey oo weliba cadaawayaashoodii ayaa dulmay oo iyagoo gacantooda ka hooseeya ayay addoonsadeen marar badan ayuu samata bixiyey laakiinse waxay ku caasiyoobeen taladoodii oo waxaa lagu hoosaysiiyey dembigoodii habase yeeshee isagu waa ka fiirsaday cidhiidhigoodii markuu qayladoodii maqlay oo wuxuu iyagu u soo xasuustay axdigiisii kolkaasuu naxariistiisa badan aawadeed u qoomamooday oo weliba wuxuu ka dhigay inay kuwa iyaga maxaabiis ahaanta oo kaxaystay oo dhammu u naxaan rabbiyow ilaahayow na badbaadi oo quruumaha naga soo dhex ruuri si aannu magacaaga quduuska ugu mahadnaqno oo aannu ammaantaada ugu guulaysanno waxaa mahad lee rabbiga ila reer binu israa'iil tan iyo weligiis iyo weligiisba oo dadka oo dhammu ha yidhaahdo aamiin rabbiga ammaana